horta waa su-aal dad badan isweydiinayaan hotel inta badan markaanu maqalno waxaanu u naqaanaa dee meel iska caadiya oo si nabadgelya lagu seexdo oo eh, dadku een, dad ganacsata ay joogaan oo dadka meesha jiifanaya een, lacaga ka qaata een, kuwan qudhoodu lacag way qaadaan oo lacagtoodu way badan tahay lakin hoteeladu way kala duwan yihiin sida caadiga hotel waxaanu naqaanay meel iska caadi ah oo la seexdo oo lagu nasto oo maaragtay ishaga qaarkood adeegyo laga helo Eh, magaalada muqdishona hotel way ka buuxaan suuqa bakaar oo kale hoteelaha ka buuxa eh, xaafadaha iyo degmooyin kala duwan toddoba iyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho hoteelo way ku yaalaan Een, hoteeladaas ma ahan hoteelo een, eh, ciidamo joogaan ma ahan hoteelo la ilaalinayo dad shacab oo caadiya ayaa iskaleh Eh, dadka een, meesha ama musaafurka ah ama een, magaaladaba degan laakiin hoteelada soo dambiday ayaa maaragtay ay sheegaya lacag ka qaataan oo maaragtay ay sheegayaan dega laakiin hoteeladan ay degan tahay dowladda federaalka iyo siyaasiyiintu eh, kuwa waa ay ka duwan yihiin waxaa la dhihi karaa hotelka meesha la leeyahay magaca hotel waa ka hotel laakiin waa shirikad eh, dhinaca amniga ah sida saxda waa sidaas waa shirikad dhinaca amniga ah oo guri leh magacana waxay ku qoratay hotel bay ku qoratay hoteeladaani waxay kaga duwan yihiin hoteelada een, waa hoteelo marka la dhisaya laga taxadiro oo shub ah oo maaragtay gidaaradoodu ay ka adag yihiin eh, gidaarada kale waa hoteelo xeendaabyo waaweyn oo dhagxaan iyo bira ay ku horgo-an yihiin waa hoteelo hortooda aan la mari karin waa hoteelo ay joogaan ciidamo eh, qaas ah oo tababaran een, islamarkaana waxay ka diiwaan gashayiin xarunta xalane eh, sida xarunta qaramada midoobay safaaradda maraykanka safaaradda ingiriiska iyo meelaha kale waxaa la yidhahda international standard ama eh, habka caalamiga ah een, ayay eh, shirkadaha amniga ayay la jaan qaadayaan waxa weeyaan waxaa een, een, la siiyaa eh, tababaro eh, waxay ka warqabaan xaaladda siyaasadda ee meesha ka jirta gaar ahaana midda ay maagan yihiin reer galbeedku waa dad marka een, qaarkood ay qurba joog yihiin oo shirkadaha eh, ama dowladaha shisheeye kusoo daba dugaalay oo ciidamadooda dalka joogaan sida maraykanka iyo waxa lamidka ah ama eh, gudahaba joogay waana dad aad loo aaminsan yahay oo lagu kalsoonayaala dadka iska leh waxay leeyihiin eh, baabuurta la yihahdo bullet proofka ama baabuurta eh, rasaasta caadiga aysan karin Een, baabuurta iyo maaragtay ishagan ciidan ayaa la siinayaa qofka hoteelka degan oo markuu eh, meel aadayo Een, waxay leeyihiin ciidamo badan oo isbedela ciidamadaasi waa ciidamo een, xataa looga kalsoon yahay een, ciidamada eh, dowladda federaalka ah Een, waxaanu la soconaa een, waxaanu la soconaa in xildhibaanada ka tirsan dowladda federaalka ah iyo saraakiil badanoo dowladda federaalka ka tirsan guryahooda aysan tegi karin Eh, marka- marka maxaa loo degaa hoteladan qoladan maxay u degaan waxaa lo- waxaa loo degayaa tusaale ahaan madaxtooyada guryo laba kilomitr u jira ama hal kilomitr u jira ama nus kilomitr u jira xubno iskale ayaa guryahooda waxaysan tegin toddoba iyo toban sano waa garta sababtoo ah amnigooda ayaan la isku halay karin waa xaafado iska caadi ah xaafadahaas iska caadiga ah marka ninkan gurigiis halkaas ku yaalaa ma tegi karo ninkan marba hadduu siyaasadda galo een, bulshada dhan col ayay la noqonaysaa xarakada shabaab almujaahidiin ee way raadinaysaa dad kaloo dembiye oo ka galay kuwo een, xilli doorasho uu codad kaga shubtay kuwo ballanqaadyo oo u sameeyey kuwo oo wax ka dhacay ee dad badan cadow badan uu leeyahay oo xataa maaragtay kuwa ku beesha dadka ku beesha ay ka mid yihiin Een, geeska kale xarakada shabaab almujaahidiin ee way raadinaysaa marka meelaha madaxtooyada u jira nus kilomitr ama boqol laba boqoloo een, tallaabo u jira oo ciidamada intay baxsan yihiin ay ku- xeyntaabka yihiin ka baxsan ninka gurigiisa ku yaalla waxaa laga yaabaa toddoba iyo toban sano inuusan cagta dhigin marka wuxuu ku qasban yahay shirkaddan amniga leh eh, shirkaddan amni eh, hoteelka leh eh, meesha hoteelka ay u bixisa leh eh, ciidanka leh ee waardiyeynaysa inuu dego waxaa laga yaabaa ninkan lacag aad u tiro badan oo konton dollar ama boqol dollar iyo lacag ka badan in hoteelka cuntadiisa iyo jiifkiisa eh, laga qaado marka wuxuu ku qasban yahay halkaa inuu dego dadka dibadda ka imaanaya waxay ku qasban yihiin in ay eh, degaan marka een, arrimahaas ayaa hoteeladu caynkaas wey cabdullaahi hoteeladan waa la dumiyaa xarakada kuwa badan bay dumisay howlgallada noocan oo kale ku burbura durbadii waaba la dhisaa marka halkaa waxaa ka muuqata soo ma ahan in la maalgelinayo hoteelada oo loo ballan qaaday wax walba oo soo gaaray Een, hoteelada horta lacag badan baa kasoo gasho waxaa laga yaabaa ninkan hoteelka lacagta ku fadisay Een, in sanad ka yar uu ku helaba hal sambuusa xillida qaar shan dollar la gadaa ha marka een, waxaa xusid mudan een, hoteelada dowladda federaalka ay degan tahay iyo maqaaxiyaha iyagu een, ay wax ka cunaan ee maaragtay iyaga u qaaska iyo dukaamada ayaga kasoo horjeeda in wax lagu gada ay ka qaalisan yihin tusaale ahaan shaatiga ee, bakaaraha ka jooga een, shanta doolar ama toddobada doolar ka jooga waxaa laga yaabaa een, carwada xayndaabka madaxtooyada ku dhex taalla inuu konton doolar ka joogo ama toddobaatan doolar ama siddeetan doolar inuu ka jooga laga yaabaa een, sababtoo ah wuxuu og yahay qola xaraysan oo maxaabiis ka dhigan oo aan banaanka aadi karin lacagna haysta inay meesha joogaan marka wuxuu doon u dhahayaa hadduu boqol doolar yidhaha xataa shaatiga asagoo toban doolar bakaara ka jooga waa la- qasbaya.
waa waa laga siisanaya in laga helayo ogayo suunka waxaa laga yaabaa hadduu laba doolar joogo in eh, maarata labaatan doolar Si fiican.
inuu yidhaahdo oo oo waa ugadmaya kaba hadday shan doolar joogeen waxaa laga yaabaa inay maarata een, konton doolar inay ugadmaan baa dhici karta Si fiican.
marka waa een, waxaa kaloo xusid mudan een, dowladahaas shisheeye ee soomaaliya danaha kale ee maaragtay gumaysiga ku haysta ee dowladda federaalka aas aasay ciidamada amniga ee ga- qaas eh, gaargaarkaa samaystay waxaa la socotaa ciidamo kala duwan oo dowlado kala duwan ay leeyihin in dalka ay joogaan gaar ahaan muqdisho dowladahaas waxay ku qasban yihiin inay barigantaalaan dad kala duwan Een, hadday tahay maamul goboleed hadday tahay dowlad federaala hadday tahay shirikado ee hoteelo leh hadday yihiin shakhsiyaad hadday yihiin ururo bulsho kuwa sheegta een xaquuqda aadanaha kuwa sheegta guddoonka fircooniga inay la dagaalamayaan kuwa sheegta dhalinyarada maaragtay ay sheegayaan inay xaquuqdooda u doonaan waxaasoo idil waa la maalgelinaya hoteelada marka waxay ka mid yihiin een, hoteelkii iskaabi waaye waxaa lagu qasban yahay in la maalgeliyo maxaa yeelay saraakiishi iyo maaragtay isaga xubnihii kala duwanaa ee firfircoonaa ee danaha shisheeye ka shaqayn lahaa waxay u baahan yihiin xayndaab ay ku nabad galaan waaya dhanka kale cabdullaahi hoteelada fisqi baa ka socdaa la leeyahay iyo fasahaad dumarka waa lagu dhibaateeyaa sida wararku nagu soo gaaraya dhankaa kale ka- ka waran doorka hoteelada ay ku leeyihiin Eh, waxaan la soconaa in hoteelo badan oo ku yaalla xeebta liido iyo xarumaha kale ee madaxtooyada agagaarkeeda muuqaalo marar kala duwan laga soo duubay Een, internetka lagu baahiyey dad badan ay ka hadleen een, maaragtay ay sheegayaan arrinta ee fisqiga Een, xataa eh, dowladda ay qarso weysay inay hadlayaan maaragtay ay sheegayaan ururadii haweenka ee, guddoomiyihii gobolka banaadir saraakiishii ciidamada ee maaragtay ilaalinaysa hoteelada qudhooda ay ilaalinayaan inay qayla dhaamin ay leeyihin war waxaan wax meesha ka socda macquul ma een lix saaco habeenimo ilaa sideed saaco habeenimo meelahan hoteelada tumasha ka socota hoteelka inta la iskala soo tegaya banaanadii maarata waxaan ilaahay raalli ka ahayn lagu samaynaya xataa waxaa la sheegayaa in waxyaabaha qaarkood xataa meesha laga soo werinayo ama muuqaaladu aad arkayso ma astaahilaan wax hadda media ama warbaahinta ummadda looga tabiy waxaa laga yaabaa dadka qaar ba hadday waxaa maqlaan inay- inay la siiyaaban marka waxa meesha ka jira ah ma ahan wax la wada sheegi karo marka meeshu dowladda federaalka waxay isku dayeysaa inay isu ekaysiiso wax waliba oo maaragtay isaga wax loogu yeero beesha caalamka iyo maaragtay isaga een, shisheeyaha dowladaha shisheeye wax waliba oo ay sameeyaan een, wax u eg een, inay sameeyaan marka hoteeladan waxaa la rabaa iyo xarumahan iyo xeebta liido ee dabaasha inay u ekaato eh, tan ingiriiska oo kale tan maraykanka oo kale tan koonfur africa oo kale eh, macnaha xeerarka caalamiga ah ee dowladaha u yaalla iyo dhaqamada dadka lagu hogaaminayo iyo dhaqamada dadka lagu dhiirigelinayo een, wax u eg in la sameeyaa la doonaya marka iyaduna intibay buunka u yeerinaysa mar qaar marka waxaa soo baxaya dad ama een, culamo ama dad waxgarada oo maaragtay isagan arrimihii ka dhiidhinaya si markaa dadkii ummaddii loo maaweeliyo oo loo yiraahdo war dowladdan iyo dad fiican baa ku jira waxaa soo baxaya xubno iyada ka tirsan aqaylinaya oo qaar baa sida gudoomiyaha gobolka banaadir oo kale inta ul soo qaato marmar wuxuu garaacayaa dhalinyaradii een, ragga iyo dumarka isugu jiro waxaan ilaahay karaan lahayn sameynayay markaas waxaa leeyahay eh, warbaahinta ay dowladda sanay xal howlgal la sameeyey ayaa maaragtay isaga saas saas saas lagu sameeyey ayagaana waardiyeynaya marka waa baadidanan baa kula diiday daalna kaa badan oon doonahayn inaad hesho.
sheegayna laga yaaba Daaimidka, ha.
waata aad baad mahadsantaha cabdullaahi yaasiin jaamac ayuu kaasi ahaa